إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa si darqiya kaga badbaaday qarax xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula eegteen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mid ka mid a saraakiisha ciidamada gorgor ayaa lagu dilay dagaalo shalay ka dhacay duleedka deegaanka camaara ee gobolka mudug askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ruux shacaba ku dilay magaalada muqdisho sheekh aadan sunne oo ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay heshiiskii dhex maray muuse biixi iyo abey axmed ee lagu saxiixay qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa cabasho ka ah lacago baad ah oo looga qaado kontaroolada laga soo gala magaalada sarkaal sare oo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay jiidda khaza
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa si darqiya kaga badbaaday qaraxala lagula eegtay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari oo la socday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo ibraahim dayfow sarkaalka ayaana si darqiya kaga badbaaday qaraxa balse waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid a istaafkiisa gaarigii qaraxa lala eegtay ayaana goobta ku burburay mid ka mid a saraakiisha ciidamada gorgor ayaa lagu dilay dagaalo shalay ka dhacay duleedka deegaanka camaara ee gobolka mudug warbixin ku aadan taariikhda sarkaalkaas waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada camaare ee gobolka mudug waxaana ku nafwaayey afar iyo toban askari oo ay ku jiraan laba sarkaal oo kale ahaa abaanduulihii guutada sideed iyo tobnaad ee ciidamada gorgor la yidhaahdo ee milatariga dowladda federaal ka tirsan iyo taliyihii guutada tobanaad waxaana dhaawac ah siddeed iyo toban kale uu ku jiro taliyo xigeenkii guutada tobanaad ee gorgor nin ay dowladda federaalka iyo shisheeyaha taakuleeye u arkayeen inuu lufdhabar u yahay dagaalka ay mudug kaga jiraan waa cabdi maxamed xasan oo caan ku ahaa cabdi suulnuug si weyn ayaa geeridiisa looga hadalhayaa gobolka mudug gaar ahaana ciidamada dhexdooda oo durbaba niyajab xoogle uu soo wajahay maadaama ay waayeen dagaalgelyahoodii oo aada u dhiirigeli jiray asigoo xooga aftahanimo ah kaashanaya sidoo kale xafiisyada dowladda federaalka dhammaantood waxaa gaaray qabarka sheegaya in xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhegta dhiigga u dartay taliya suulnuug dowladda federaalka ayaa durbaba waxay ka tacsiyeysay geerida ku timiday sarkaalkan muhiimka u ahaa war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga uu ku saxiixan yahay wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa lagu xaqiijiyey in xarakada shabaabulmujaahidiin ay dishay taliya suulnuug islamarkaasina ay ka xun yihiin geerida ku timid ayna ka tacsiyeynayaan ninkan ayaa soo caanbaxay intii ay socdeen dagaaladii dowladda federaalka ah oo maraykanka iyo turkiga taageero ka helaysa ay sanadkii kusoo qaaday walaayaadka islaamiga ah asiga oo kasoo muuqanayay baraha bulshada oo ay isticmaasho ee internetka sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ay aada u buunbuuniso warbaahinta dowladda federaalka ah hadda warbaahinta kala duwan ayaa ka hadlaysa dilkiisa iyadoo saraakiishii saaxiibadiisa ahaa ay murugo goroda la lalaadinayaan geerida abaanduula sulnug waxay ku soo aaday xilli ciidamada uu dagaal gelinayay ay wajahayaan xaalad adag maadaama toddobaadyadii dhowaa qaar ayaga ka mid ahaa meydadkooda fagaarayaasha la waray kuwaas oo ay suurogeli weysay in la qaado dabadeedna dugaaggu uu ku hardamay sulnug ayaa horey waxuu ka mid ahaa dadkii ka faa'iidaystay amniga ka jira walaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin oo hana qaaday kadib muddo dheer oo dalka dagaalla sokeeyey ay ka jireen kumanaan kunna ay ku dhinteen amni darraduna ay gaartay meeshii ugu xumayd waxa uu deganaa gobolka hiiraan gaar ahaana deegaanka buurweyn waxa uu ku shaqaysan jiray gaari booyadu ay saaran tahay oo uu biyo ku dhaami jiray laakiin sahamigiisa adduunya doonka ah ayaa haadaan ka riday waxaan ogo'aansaday inuu ka qayb qaato mashruuca argagixisaa la dirirka la yidhaahdo ee ay u xil saaran yihiin maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu dhisay xilligii dowladda federaalka uu madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu sulnug waxa uu ka tegey halkii amniga iyo xorriyadda uu ku heestay waxaanuu iska xaadiriyey muqdisho durbana waxa uu qortay askarinimo iyada oo loo qaaday dalka turkiga halkaas oo lagu soo tababaray sulnuug ayaa waxa uu qabtay xilal kala duwan waxaanu mar ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay ciidamo duleedka magaalada dhuusamareeb joogay mar kale waxuu ka mid ahaa saraakiishii ku sugnayd degmada galcad ee gobolka galguduud taas oo marna ciidamada dowladda federaalka ee turkigu tababaray iyo kuwa maraykanku tababartay ee danab la yidhaahdo qaar badan oo ka mida lagu laayay kadibna ay ka carareen marna ciidamadii joogay ay iskood uga carareen haddeerna ka mid ah magaalooyinka shareecada islaamka lagu maamulayo abaanduule suulnuug asiga oo jooga deegaanka cadakabir oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayuu waxa uu ku hadlay war muujinaya nacaybka uu qabo diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah gaar ahaana imaamyada iyo shuyuuqda masaajidda jooga iyo ardayda qur-aanka kariimka ah baranaysa warkiisa oo maqal iyo muuqaal aha ayaan internetka ka daawaday waxaana dad badan hadalkiisa iyo khudbado saraakiil iyo madax kale oo dowladda federaalka ay jeediyeen ay ka ogaadeen qotodheerida colaadda dowladda federaalka oo ay u qabto diinta islaamka iyo ehelkeeda al-shabaab waxaan u malaynaynaa kuwa qoriga wata ee nala dagaalamaya kale inay yihiin xaqiiqda way ka weyn tahay waxay noo fadhiyaan masaajidada waxay noo fadhiyaan iskuulaadka waxay noo fadhiyaan xaafadihii waxaa laga yaabaa inteennan carruurteenna saaki in ka mid ah iskuulka ay dhiganahayaan waa iyaga masaajidka ay salaadda u aadahayaan waa iyaga suuragal ma kula tahay qof weyn ee baaluq ah ee dhowr iyo labaatan jir ama soddon ka badan jira in laga dhaadhiciyo cada kibir uu ku dhashay laftiidii kuwa deggan waa gaalo ma suurtoobi kartaa arrinkaani waa arrin ka fog waa laba jirkii canuga marka la geeyey iskuulka waxaa lagu soo bilaabay in loo geliyo in in khudbadda cabdi sulnuug xilligaa jeediyey waxa kale oo laga dheeha karay dhibaatada madaxda dowladda federaalka ah iyo xubnaha kale ee dowladda ka tirsan oo ay ku qabaan qoysaskooda iyo dadka kale ee isku meel ku nool yihiin maadaama ummaddu ay baraarugtay oo badankeed ay fahamtay xukunka sharciga ah ee ninka shisheeyaha la shaqeeya uu leeyahay xaqiiqdii intuu macallin kuu soo labisto sidii labiska rabsiga kuu soo labisto uu iskuulka yimaado uu ku yidhaahda canugaagian waxbarahayaa de annagana sida aan hawdka u taagno masle markaa guriga ku laabas arkaysa canuga si kale kugu xanaaqsan ilan wax aad dooba la dhacsaneenba waa nin kaa aaminsan inaad gaal tahay adna qori baad wadataa hawdka ku dagaalamaysa maantoo dhan horta taa aan ka taxadirno cabdi sulnuug waxa uu ka mid ahaa saraakiil kibir badnaa oo sanka taagi jiray islamarkaasina sheegi jiray in xarakada shabaab almujaahidiin ay soo afjarayaan laakiin iminka asigoo aan hadafkiisii ku guulaysan ayuu dhulka ka hoos maray sidoo kale cabdi suulnuug waxa uu ka mid noqonayaa saraakiil badan oo u taagnaa suulinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hirgelinta iyo hirgelinta dimuqraadiyadda kuwaasoo ku baxay gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin
askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ruux shacaba ku dilay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isgooska digfardil bareera u geystay qof shacab ah ruuxa dilka loo geystay oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud axmed islamarkaana ahaa ganacsada ayaa xilliga uu dilkiisa dhacayay waxa uu saarnaa mooto bajaaj sida ay sheegayaan goobjoogayaal falkan ayaa yimid kadib markii ay murmeen askariyii dilka geystay iyo darawalkii mootobajaajta taas oo keentay in askariga uu rasaas indha la-aan ah ooda kaga qaado mootobajaajta iyo dadkii saarnaa sida ay sheegayaan goobjoogayaal falkan ee ay yimid kadib markii ay murmeen askarigii dilka geystay iyo wadihii mootobajaajta eherada wiilka dhinta iyo dad badan oo shacab ah ayaa iskugu soo baxay goobtii uu ka dhacay dilkaasi ayaa halkaasi kula hadlay warbaahinta iyadoona ku goondiyeen inay tallaabo adag qaadi doonaan haddii kiiska wiilkooda aanan cadaalad loo helin meeshaan dhibaatan ka dhacday nin ganacsada ah oo oday ah meeshaan lagu dilay ilaa saakin markii la dilay ilaa hadda xuquuqda lama hayo isgoyska waxaa lagu dilay banaadir iyo digfeer udhexaysa meydkiisa waa ka meeshaas ambalaasga dambe u soo saaran yahay cid ka hadashay cid wax u soo qabatay wax cadaalad ah u hela ma leh dhibaatadaasaa meesha ka jirta dhibaatadaasaan ka cabsanaynaa magaciisa maxamed maxamuud axmed baa la yidhaahdaa aad iyo aad baana waxu nahay mas-uuliyad meeshaan kuma joogto waddanka wixii ka mas-uul ahaa oo dadka wixii ka mas-uul ahaa ilaa hadda ma hayno waxaa la ogaa doonaa jagboontigaan hadda meesha ku yaalla inuusa sii ahaa doonin xaqiiqa inaan helno aan rabnaa tulkiisaanna qarabihiisaan nahay eelkiisaan nahay annaka waxa waa dhiiggeenna boqolku maraayaa ciidamada dowladda federaalka ayaa caadaystay dilaalka ka dhanka bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan kuwa kaxeeya mootobajaajta kuwaas oo ku dhib qaba dilalka bareerka ah sheekh aadan sunne oo ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay heshiiskii dhex maray muuse bixi iyo abiy axmed ee lagu bixiyey qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya cabdifataax faarax deeriye ayaa ka waramaya sheekh aadan cabdiraxmaan warsame aadan sunne oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay heshiiskii lagu saxiixay iibinta badda soomaaliya kaas oo uu muuse biixi la galay abiy axmed isagoo fagaaro ku yaala juubbooyinka kula hadlayay kumanaan dadweyne ayaa sheegay in muuse biixi uu yahay mid ka mid ah abuurigaalada soomaalida ee xabashida dabadhilifka u ah isagoo baaq u diray dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobollada waqooyi
taariikh baa isqortay ninna wuxuu noqday sidii la sheegay aburiiqaan athaani ninna wuxuu noqday nufayl alximyari ninkii lo odhan jiray xabashigii abraha ka hor tegey ee uu ka itaal roonaaday markuu qabtay ee ilaahay maroodiyaashii isagaba uu halligay buurta sabiir buu fuulay humbanida amxaar habaar ni qabaa lagu huduudaa yacni dadka bini'aadan dhaqan insaan ahaan u xun waa xabashida qof ilaahay xaggiisa kaga dhacday ciqaab um addoommaduna ha inkaareen ayaa horta ninkan qoorta loo suraa xabashi waxaa ku soo baxay ninka maanta muuse saamiri loogu yeedhayo waxaa kale oo ka mida xabashida inay hilib ceedhin waxaan ku idhi xabashigii hilibka ceedhin cuni jira soo hawaawiyey xabashigu axmed gure iyo mujaahidiinta markay la dagaalamayeen waxay haleeli waayeen habeen inay dab shidaan maalintiina qiiq ay shidaan ayaa muddo dhowr sannadood laga jooga ka soo hijrooday magaalada hargeysa halkaas oo ku waayay xoriyad diimeed waxaana uu waagaas sheegay in maamulka uu ku daawan yahay xabashida iyo shisheeyaha kale loona yeeriyo wixii la doono gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa cabasho ka ah lacaga baada oo dowladda federaalka uga qaado kontaroolada laga soo gala magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee ka shaqeeya magaalada muqdisho ayaa qayladaan xoogan ka muujiyey lacaga baad ah oo looga qaada isbaarooyin tirabeel ah oo ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen kontaroolada laga soo gala magaalada caasimadda darwaladan ayaa sheegay in kaxeynta gaadhiga xamuulka ay ka biishaan qoyskooda waxayna dowladda federaalka ka qaadaa canshuur sida ay sheegeen darawalladan oo saxaafadda la hadlay darawalladan ayaa waxay sidoo kale sheegeen in ay ciidamada isbaarada dhigtay ay ku qaraabdaan magaca taraafikada iyo guddiga gaadiidka dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo ka cabanaya ciidanka dowladda federaalka oo isbaarada dhigtay meel weliba kaaran waxaan ka cabahaynaa niman ee meel dhexoo noo soo dhigtay isbaaro nimankaasaan cabasho ka nahay waxaa nugu soo kordhay oo nugu soo siyaaday mid ciidamada booliska rag ka mida oo baluusiya isradaala la yidhaah ay soo dhigteen oo ay ag dhigteen canshuurtii dawladda loo qaadaayay ee agta ka dhigteen oo isbaaro ah oon warqad lahayn oon warbixin lahayn oo ama fad amaha fadin ah ayaan ka cabahaynaa cabashaan ka joognaa waa ilaah mahadleerna dhibtay mana qaadi karno annaga waxaa maha u taaganaa cabasho waxaana ka cabahaynaa niman la yidhaahdo niman isku sheegaya taraafiko iyo niman dhahaya guddiga gaadiidka ka mid nahay ciidanka dowladda federaalka oo caado ka dhigtay inay dhacaan hantida bulshada ay maamulaan ayaa waxaa maalin walba dhacda inay dilaan qof darawal ah kaas oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka kuwa rikaabka qaada iyo weliba wadayaasha mootobajaajta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka yuhuudda ah ayaa lagu dilay iska horamaadyo ka dhacay jiidda khaza waxaa weli magaalada khaza ka soconaya duqeymaha uu maamulka yuhuuddu ku garaacayo dadka muslimiinta ah iyo dagaalada xooggan ee halkaa ku dhex maraya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada gumaysiga kabiin xooggan oo ka dhacay deegaan ku yaala bariga kanyoonis ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaas uu ku jiray sarkaal sare taliska ciidamada yuhuudda ayaa dhankiisa qirtay geerida sarkaal kansare ee ka tirsan ciidamadooda kaas oo ku baxay gacanta kooxaha muqaawamada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa